bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wanaagsan halkani waa himila f m boqolabadhibcshan magaartiis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo toddobaadla ah hadaha oo kalena aad ka maqashaan idaacadda himilo barnaamijka waxaan ku soo qaadannaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaana diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaaliya caqabadaha iyo horumarka tacliinta dalka toddobaadkan waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa waa muhiim marka la joogo jaanibka waxbarashada ee maktabad iyo meelaha lagu haayo cilmiga waxaa muhiim u ah maktabadda muhiim u ah maktabad waxaa la yidhaahdaa doorka maktabaduhu ay ka qaataan kobaca aqoonta iyo garaadka qofka waxaa marti inoo ah qabiir daraaseeyey maktabadaha iyo muhiimaddooda waxaa soo saaray barnaamijka halkaana ka soo jeedinaya anigoo cali cabdulaahi hilowle ah waxaana farsamaynaya yaasir iyome soo dhowaada saaxiibayaal
hooddi hooddi hoodeen awqasin bal soo dhaf oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid awqasino waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi waxaan ka soo iibiyey warshadda xabadu sawdada ee alfajri marra waaxid waa asiibtay waa warshadda xabatu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadiyey ee ilaa ay ciribta u gaarsiiy odaga aabow jilbaha tawahadda iyo diilinta ilaa cirbahayga gaarsiiy khayr allaha ku siiya aabo waan ku socdaayo u kaadi odaygu naf jecela khayr allaha ku siiyo
aniga carruurtii iyo xaaskiiba markaan mardaadiyow u meeyey birilix waa caafimaadeen sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeenna nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu u sheegay ummaddiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri awqaasina waa xabad sawdo keliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawadhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuuna nisa al ashfiya asabca casal almacida casal alrabwa kiniiniyaasha labeyg iyo muntaliin oo ah kuwo aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta calidheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga usoo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigaoo goobtaada jooga aabo taleefonka nooga qor kala xiriir taleefoonada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo sideed soddon iyo kow soddon iyo lix ama eber lix hal shan siddeetan iyo toddobo afartan iyo saddex soddon iyo sagaal
aqrinta waxaa lagu qeexaa howl maskaxda qofka ay qabanayso oo ay u fasirayso ereyada ama calaamadaha uu aqriyuhu indhihiisa ku arkayo isagoo isku xirayo khibradihiisa iyo waxa uu arkayo kadibna u abuurayo macno aqoonta waa midda muujisa qofka iyo heerkiisa nolosha waana cabirka iyo qiyaasta qofka dadka qaar ayaa ku miisaama qofka hadalkiisa iyaga oo kelmadaha qofka la hadlayo ka garanaya qofka inta ay aqoontiisa la eg tahay aqoonta iyo cilmiga aan raadinayno waxa ay nooga xiran tahay halka ay akhrinteennu la eg tahay si aan akhrinta uga midho dhalinno waxaa muhiim ah in aan saaxiib la noqonno goobaha aan ka heli karno buwaagta cilmiga goobaha waxaa ugu weyn maktabadaha maktabaduhu waa muhiim marka aan ka hadlayno waxbarashada maktabadaha waxaa loo kala qaadaa laba dhinac mid elektronig ah iyo mid asal ah maktabadaha asalka ah waa ilo la yaqaano oo loogu talagalay in qofka ay u suuro geliso in uu sameeyo baaritaan waxaana uu ka heli karaa wixii uu u baahnaa oo dhan maktabadaha elektroniga ah waa goobo lagu ururiyey buwaag si ay uga faa'iidaystaan dadyow meelo kala duwan joogo waxaana loo maraa internetka haddaba maktabaduhu door ceenkee ah ayay ka qaataan kobaca iyo aqoonta qofka su-aasha iyo su-aalo kale oo ku saabsan maktabadaha waxaa ka jawaabaya ustaad mustaf sheekh bashiir agaasimaha maktabadaha jaamacadda muqdisho waa mahadsan tahay waa muhiim marka la joogo jaanibka waxbarashada ee maktabad iyo meelaha lagu haayo cilmiga waxaa muhiim u ah maktabadda muhiim u ah maktabad waxaa la yidhaahdaa laba dhinaca laga fiiriyaa mar waxaa loo fiiriyaa dhankan hadda adduunka wuxuu aaday dhanka electroniga oo aaday dhanka electronida waa lagu fiiriyaa marna waxaa lagu fiiriyaa tan kaleo hadda aan hayno oo buugtan haadka oo koobiyeysan oo shalfisyada saaran hadda horteena yaallo marka taas aan fiirino waxay noqonaysaa waa meel goob munadim ah oo taala masaadir macrifo ah oo loogu talagalay masaadirtaasna qofka u suurtagelinayso in uu ka sameeyo research amba baxhi inuu ka sameeyo uu ka helayo wuxuu u baahnayo dhan waxa loo aasaaso ugu weyna waa waa ahmiyad xagga baarista ah taas waa marka tan bugaagta horta ina tawaala waaye tan kale laakiin waxaa waaye electroniga ayaga naftigeeda jaanibkeena taalo waa tan ka hadlaysa waxaa waaye dhanka thaqaafada ah oo electronic ah oo ku wa- habaysan tahay amba ee dhex taalo dhammaan macluumaadka loogu talagalay iyo masaadirta loogu talagalay oo buugtii ah iyagoo raqami ah oo electronic ah oo dhihi karo waxaa waaye intaasoo kun oo kitaab ayaa ku jirto marka masaadirtaasoo kale waxaa la dhahaa masaadir eh, electronic ah oo u kooban tawfiirinaysa macluumaad caam ah oo macluumaadkaasna raqami ah oo raqamigaas laga faa'iideysan karo oo electronic ah oo dhex taalo computer amba eh, dhex taalo xaasuub xaasuubkaasna uu firjinayo oo dadka dhan ay ka faa'iideysan karaan waa tan electroniga ah tan kalena waa tan hore u sheega waa mu'asasa oo cilmi ah oo ku dhisan inay abuurto thaqaafo amba culture abuurto eh, amba ay sameyso waxa la yidhaahdo tarbiyo inay sameyso dhanka bulshada ah marka maktabadaha waxay sameeyaan dhanka bulshada waxay ka sameeyaan thaqaafo ahaan saasay marka waxay ku tahay mu'asasa weyn oo cilmi ah laakiin nidaamsan oo masaadir leh laga heli karo wixii loo baahday sababtan ay tahay cilmi baaris darteed waayahay een, maxay tahay marka ujeedada loo sameeyo maktabadda ama loo asaaso ujeedooyinka maktabada loo aasaaso way fara badan tahay waxaan kasoo qaadanaynaa un dhowr ujeedada ugu muhiimsan ugu waaweyn aan dhihi karno waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye in la toofiiriyo macluumaadka la hayo oo cilmiga ah sida ardada loogu fududeeyo baxsiga iyo waxyaabahay sameynayaan researchkay sameynayaan iyo maadooyinkay baarayaan si loogu fududeeyo yaa waxaa la sameeyaa maadooyinka la baranaya takhaasusaadka bugaagtooda dhan ayaa loo keenaa halkaasaa marka ardayga wuxuu ka helayaa ma- eh, macluumaad nidaamsan iyo masaadir iyo maraajic nidaamsan oo uu ka faa'iideysan kara ardayga ayuu ka helayaa Eh, waxayna sameysaa waxaa waaye khadamaad kala duwan ahdaafteeda waxaa kamid ah khadamaad ay u gudbinayso dadka ka faa'iideysanaya ay kamid tahay in dadka loo tababaro ay kamid tahay masaadirta in loo kala ta- ta- tasniifiyo oo yirahdo macluumaadkaas hadaa rabta xaggaa ka hele hadaa rabta wargeys xaggaa ka hele majalla hadaa rabta xaggaa ka hele hadaa rabtid eh, buug noocaas ah halkaasuu yaalaa buugta loo kala saarsaaro marka taas waxay keensanaysaa inay eh, sameyso waxayna kala toofiirisaa oo kale sidoo kale dhanka manaahij manhajkii oo kale way tawfiirisaay oo ardayga way u fududeysaa manhajkii inuu helo Eh, khadamaat albaaxithiinna way u sameysaa dadka researchka sameynaya waa meelihii wax ka heli lahaayeen marka ahdaafta maktabadda hadda ugu waaweyn maktabadaha loo aasaaso intaas waay goobaha ay lama huraanka u yihiin maktabaduhu waa in- waa su-aal muhiim ah koobaha ugu muhiimsan oo maktabad la-aan aan joogi karin waxaa kamid ah eh, madaarista yararka ah, iskuulaadka ciyaalka lagu baraayo in la tuso buugtii in sawirada lagu tuso marka hore marka dambena buug madaarisa jirto ardada madrasadaha lagu siiyo oo leeyahay ardayga buugga xag kasoo baar maadaama inta ka akhri kan samee la leeyahay ilaa marka dambe laga soo gaaro mustawaha hadda aan ka hadlayno tacliimiga sare ah oo jaamacadaha ah in maktabad la-aan aan la soco karin jaamacad hadda ma jirto dhaaso macrifaan ka shaqeynayaa oo aan lahayn maktabad aan lahayn liana maktabadda waxay isku xirtaa macalinkii iyo ardaygii u dhexeysayo waxaa yaala waa buugkii Eh, marka laga hadlayo waxbarashada saddexdaas shay ah muhiim ah buug iyo macalin iyo arday saddexdaas mixwar ay ka dul wareegtaa waxbarashada marka waa ta ugu muhiimsan waaye meelaha ugu muhiimsan oo majaalaadka ee maktabad ka shaqeynaysa waxaa kow ka ah in eh, meeshaas ay tahay goob waxbarasho amba goob tacliin amba goob cilmi waa meelaha ugu muhiimsan kama howlgasho meelaha aswaaqda ah maktabada lagu gado suuqaqa way jiraan laakiin ganacsi ahaan laakiin meel macrifo ahaan laga raba hadday tahay meelaha ugu muhiimsan waxaa waaye majaalaadka cilmiga meelihii yaalaan sida goobaha waxbarashada maktabaduhu door noocee ah ayay ka qaataan aqoonta iyo kubaceeda Eh, waa mu- waa muhiim su-aasha waxaa waaye wa- wax badan ay ka qaataan arday kasta arday uu ka akhris badan yahay yuu mustawa ahaan ka sarreeyaa garaad ahaanna ka sarreeyaa meelaha marka ardayga ay kor ugu qaadaysa waxaa ka mid ah eh, inuu wax akhriyo amba wax mudaalaceysto amba wax sameeyo xagga caqliga ardayga caqligiisa ah, ku bislaanayo oo kor u kacayo dhanka kale waxay sameynaysaa waxyaabaha qalbi dejin ardayga markuu wax badan akhriyo kalsooniyuu helaya naftigiisa ah Eh, wuxuu sameynayaa tadawur xagga waxaan uu baranayay eh, waxbarashadan uu ku dhex jiray maharaadkeeda funuunteeda maadooyinkan uu daba socday wuxuu ka helayaa horukac weyn ayuu ka helayaa Eh, waxyaabaha kale oo kor ugu qaadaya mustawa ahaan waxaa ka mid ah ardayga inuu luuqadu wax ku baranayo amba luuqada markaas uu uu kitaabta uu akhrisanaya luuqaday leedahay ha- m- luuqadaas kor u kacaysa ardayga hadduu wax ku baranaya luuqa ingiliishiga oo kale ingiliishkiisa aada u- u fiicnaanaya leana maalin kasta wuxuu akhrinayaa intaas oo kitaab haddii taa luuqada wax ku baranaya carabi hadday tahay ayadana sidoo kale waa luuqad kastay noqotaba luuqadu ardayga wax ku baranaya tan soomaaliga hadduu wax ku baranayo oo buugta soomaaliga uu akhrinayo waxaa kor u kacayo mustawihiisa luuqada soomaaliga ah ama mustawihiisa kor u kacayo taasoo kale macrifada kor u siyaadaysaa oo ardaygan wuxuu ka sheekeynayaa taariikho tegay wadamo hore waaye hore wax dhacay macluumaad hore oo la gaaray ayuu ogaanayaa taasaa marka waxay tahay waxyaabaha u keeno eh, doorka mak- maktabadaha ay u keenaan ardayda ardayba ardaygu ka akhris badan yahay arday ardaygu ka eh, isticmaal badan yahay joogitaanka maktabada buugga uu saaxiib leeyahay ayuu waxaa waaye yuu ka horeeyaa yuu ka faxfaxsan yahay uu ka dhiirigeshan yahay uu ka wa- eh, maskax badan yahay waxaa waaye taasna waxay keentaa garaadka qofka inay kor u qaaday keentaa
seef hosbital dilaawayaan cudurradu haddaan deg deg laysaga dabibino durba aan dawo loo helin hadduu cudurku daashado cunnadu ay kaa daadegi weysaa daa'im baa dawahayee dowr qura soo daymo safe hosbital digtooro dulqaad badanoo dadka dabiibkooda ku darajoobay daa'ina darajooyin ku siiyo daqiiqad walbaa bukaanada dul taagan daryeelkooduna loo daayey seef hosbitaal baa loogu dowgalee dadow dur qura soo daymooda dawooyin waxtar loo tayadooda lagu dadaalo cudurradana daciifinayoo kulligood dabar jaraya bukaanadii lala doono darsin uun ka qaataa haddii daa'im dawo ugu daro durba ay ku dawoobi safe hosbital baa idiin diyaariya dadow dowr qura soo daymooda seef hosbital oo si casri ah u howlgala wuxuu idiin samaynayaa qaliinada guud sida qaliinka burooyinka sheellada eernada baabasiirka biijada burooyinka minka brobiyoodka qanjirka kaadihaysta qaliinada cunaha dhagaha sanka iyo daweynta cudurada haweenka safe hosbital wuxuu adeegsanayaa raajo altrason kombyutar iyo shaybaal casriga isbitaalku waxa uu leeyahay farmasiyo lagu keediyo dawooyin heerkulkooda aad looga taxadaray iyo umuriso heegan ah afar iyo labaatanka saacba isbitalka seef waxa uu ku yaalaa degmada warta nabadda gaar ahaan iskooyska carwe iidko kasoo horjeedka masjidka sheekh cabdil jaliil ama beyti wixii faahfaahin intaa dheeri ah kala xiriir taleefon nambar eber lixal lix sagaashan labaatan iyo kow soddon iyo kow eber lixal shan toddobaatan toban iyo sideed siddeetan iyo sideed ama eber lixal lix sagaashan iyo sagaal siddeetan iyo shan toban safe hosbital
maktabadda jaamacadda muqdisho buwaagta laga helo ee ardadu akhristaan maxaa ka mid ah waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah markaan usoo noqono jaamacadda muqdisho maktabadeeda eh, waxaa yaalo kitaab aada u fara badan eh, afar rugood amba goobood ayay taallaa maktabadaha waxaan u fiirinay xasba takhasusaadka eh, maktabadaha eh, jaamacadda maktabada dhanka ardayda dhigata sharciga iyo qaanuunka waxaa laga helayaa dhammaan ardayda waxyaabahay wax ku bartaan buugta ingilish haddii ahayd lowgi haddii ahaan lahayd dhanka kale luuqal carabi waxay ku baranayaan shareecadii way ka helayaan takhasusaadka marka jaamacadda ay bixisa oo dhan eh, waa laga helayaa sidii kuliyadda dhaqaalaha oo kale takhasusaadkeeda kala duwan buugaagteeda waxay yaalaan kuliyadda dhaqaalaha dhexdeeda eh, kuliyadda medicinka sidoo kale way yaalaan eh, ayagana wixii loogu talagalay macadka luuqadaha jaamacadda buugta luuqadaha ayagana ayaa laga helayaa qismigaas eh, kulli tarbiya ardayda eh, wax ku barato ayagana sidoo kale dhammaan marka waxaan leenahay si guud ahaan ah waxaa waaye takhasusaadka jaamacadda oo dhan eh, buugaagtiis ayaa diyaar ku ah ayaa laga helayaa Eh, taas waa tan buugaagtan oo maxay ahayd hadda horteena taalo tan kale waxaa ku jirta waxaa waaye electroniga ah tan electroniga hadda eh, laba eh, anoo rakiban maktaba electroniga ah maktaba electroniga marka labada qeyboodba mid kasta waxaa ku jirto soddon iyo shan milyan marka la isku daro waa toddobaatan milyan oo kitaab iyo ardayga wuxuu ku helayaa si fudud Eh, waxaan ugu programinaa kombiyuutaradoodii ku shubanayaan kombiyuutarkooda markay galaan yaan waxaan ugu xirnaa wireless ahaan kombiyuutarka systemka uu ku xiran yahay iyo galeriga ayaan ugu xirnaa markaasuu ardayga wuxuu helayaa intaasoo kunoo kitaab uu helayaa ayadoo mijaalaad kala duwan leh oo wargeysas leh oo leh maxay ahayd video leh maqal iyo muuqaal leh Eh, buugaagtii oo soo dejisanayo b d f hadduu rabo kombyutarkiisa ku dejisanayo hadduuna kombyutar wadan kombyutar la-aan yahayna annaka waxaan siinaynaa eh, kombyutaro jaamacadda yaallo ilaa cadad fiican oo kombyutaraha noo yaallo Eh, cadadkaas fiican ka kombyutaradaas uu dhexgelayaa oo ilaa kontomeeyo ku dhow yuu dhexgelayaa midku rabo uu fadhiisanayaa wuuna ka helayaa baahidiisa iyo buugaagtuu qabo iyo sistamka kuliyadaha sida kale yihiin ay u kala waafaqsan yihiin ayuu uga helayaa iyagoo weliba cusub oo update ah ayuu helayaa marka taasna waa xagga takhasusaadka maktabadda jaamacadda muqdisho bugaagta u taallaba guud ahaan ardada soomaaliyeed ma la ongol yahay inay halkan yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan maktabadda mase ardada jaamacadda oo keliya ayaa u fasaxan su-aal muhiima waaye ee waa waan ka faa'iidaysan doonaa dadka dhan hadda warkaas markay maqlaan ee kolley waxaa waaya jaamacadaha ee ku yaal hadda gobolka banaadir aan joogno dhammaan waxaa ka dhexeysa cilaaqa ka dhexeyso ee dhammaanna waxay ka wada shaqeynayaan waa in qof soomaali ah si mustawihiisa tacliinta kor loogu qaadi lahaa amba wadankan xagga waxbarashada meel u gaari lahaa hadafka waa hal saa darteed hadduu hadafka hal yahayna maktabadihii jaamacadaha ku yaalna waa mid midaas marka anaka maktabadeena cilaaqadan la leenahay ardada ka imaaneysa jaamacadaha kale waxawaaye waa mid u furan waaye waxay laakiin sameeyaan inay na tusaan kaarka kaarka ay kusoo gelayaan iyo jaamacaddu ka imaanayo si aan ogaadno wuxuu sameynayaa qofka joogo maktabadda ayuu wuxuu tusayaa shaqaalaha maktabadda edi kaarkiisa wuxuu leeyahay jaamacad hebel aan ka socdaa waxaan rabaana inaan ka faa'iidaysta maktabadda bes kadib wuxuu sameynayaa wuu fadhiisanaya wuu ka faa'iidaysanaya wuu u fasaxan yahay halkaas wuxuu ka helayaa macluumaadkuu rabay marka waxay u furantahay si guud ahaan ah ardada soomaaliyeed oo dhan ama dibadda ha ka imaata ama gobolada kale ha ka imaadaan maktabadda jaamacadda muqdisho waan kusoo dhaweynayna wayna u furan tahay cilmiga ma gale ixtikaar ma gale wax ixtikaar ku jira ma aha siyaasaadka jaamacaddana mar hore bay ka mid ahayd in lasoo dhaweeya ardayda jaamacadaha wax ka baranayo oo wax baarayo wixii aan hayn inay wax ka arkaan iyadana waa muhiim waaye waan tusnaa way inoo imaadaan waynala tacaamulaan waana u furan yahay ardayda jaamacadda kale kaarkoodii kusoo galaan ayagana kaarashooda unbay kusoo gelayaan waa isku mid ardayga jaamacadda muqdisho dhigto iyo ardayga jaamacadda aan dhigan way ka wada faa'iidaysan karaan aada ammaansan yaa jaamacadda ka caawiyo helitaanka buwaagtan faraha badan oo aan ujeedno iyo qaybaha kale ee jaamacadda maktabadaha ku yaalo buwaagta yaallo yaa ka caawiya
bugaagta jaamacadda waxay iskugu jiraan siyaabo badan ay ku imaadaan bugaagta bugaag jaamacadda ay soo gadatay oo baahida kulliyadaha ka imaanaysa lagu saleynayo oo dalabaad ay kulliyadaha sameynayaan iyo qaybteena akaademiyada kadibna buugtaas la raadinayo meeshay jiraan lacag adag jaamacadda ka gasho oo lasoo iibiyo oo la keeno way jiraan dad muxsiniin ah buugay ku tabarucaanna way jiraan ayadana na soo gaaraan oo la keeno mu-asasaadka waaweyna jaamacadda ka tirsan tahay iyo hay-adaha iyo markay ayagana buugaagay bixiyaan markay bugaagtaa bixiyaana qismiga jaamacadda kusoo aada buugtiisa waa la keenaa ayagana waa nala soo siiyaa way ku yimaadaan saasna way ku yimaadaan marka saasay ku imaadaan dad hadiye ahaan u keenana way jiraan oo muxsiniin ah oo ayaga naftigooda soo hadiyeeyo maktabadahooda soo hadiyeeyo dhaho ani maktabadaanaan keenay ani buuggaana maanta kusoo daray oo dhahayo ani buugtaan afartan xaba waxaan u niyeystay inaan waalidkay oo dhintay u sadaqeeyo waxaan rabaa in laigu daro maktabadda marka siyaabahaasoo dhan ay ku imaadaan bugaagta ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu kuu diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i an eir center kombyutar casriga oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nuuc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitr for isgoodska taleex kasoo horjeedka brimier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir taleefon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan ugu dambeyntii ayaan markaan soo gaarnay waxaa dhici karta inay jiraan ashkhaas aan waxweyn u haysan helitaanka maktabad maxay tahay taladaada ugu dambeysa oo aad dadkaasi lahayd
maktabad ani waxaan dhihi lahaa aasaaskeedaba hore inuu usoo tijaabiyey haddana waan arkay qofkii raba inuu maktabad aasaasto ama maktabad sameeyo waxweyn ugama baahno inuu hal mar intuu intaasoo qarsha u qaato oo yiraahdo waxawaaye maktabadaan ku furayaa ugama baahno laakiin wuxuu ku sameyn karaa un maalinba amba bilba hadduu kitaab iska soo iibsado hal kitaab oo hal doolar joogo nus doolar joogo buugta badanaa qaali ma aha laba doolar joogo uu soo gado uu shalfiska ku daro maalinta kale uu ku daro markii uu kasoo wareegta sanad wuxuu arkayaa ee, kimiyo fiican oo bugaag ah soo haysto oo xoog badan markii sanado kasoo wareegtana asaa wuxuu la jahwareeri doonaa buugtaas raridoodii iyo buugtaas hoola badana ka imaan doono markaasuu arki doonaa inuu shaqadu soo qabto shaqo sahlan ayna ahayn laakiin hadduu yiraahdo waxaa waaye hal maraa intaas gelinaya hal maraa intaas soo gedaya waxaa dhici karta in dhaqaale ahaan uu awoodi waayo ee tabar ahaan uu keeni waayo laakiin marka uu qofka sameeyo bal maalin kasta wax kusoo biiri maalinba maalinba wax ku biirisid bilba bil ku biirisid waxaa helaysaa maktabada weyn ayaa helaysaa qofka waxbarashada ku jira amba jaanibka akaademigana way u fiican tahay inay guriga maktabad u taalo oo marjac u noqonayo ilaan cilmiga maanta wuxuu noqday itus itaabsi waxa adiga iska samaysanaysa ma jirto wax kasta wuxuu leeyahay reference iyo meel loo raacay iyo meel loo tixraaco ayuu leeyahay marka laabudda waayo maktabad la-aan ee ma soconayso ah, amba electroni ayadoo ah guriga ku taalo computerized ah amba waxaa waaye shalfisyo ahaan ayadoo ah soo gado oo guriga ku taalo maktabad la-aan waa muhiim waaye maktabad hadda meel kasta oo la joogo maktabada taala xafiisaska dadka qaar ka samaystaan qaar waxay meelaha goobaha shaqada ayay dhigtaan ee, bugaag iyo waxyaaba ay dib ugu noqonayaan mid kale qofkii barto la saaxiibana bug la-aan maba soconaya gacantiisa afraatan saac bugu ku wadanaya wax akhrisku jeclaanaya marka dambe aada umaadsantah shukran guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaalo oo aan ku soo qaadanay macluumaad kala gedisan waxaa soo saaray halkaana ka soo jeedinayay anigoo caliya waxaana farsamaynayay yaasir iyome inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaqdo inaadan bataa u xubee umiyo aabbuhu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad orada dhaqaqdo inaadan bataa u xubee
intaadan baan lay cidladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaasbay ku tahe awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga
intaadan baan lay cidladaa anigu kaa tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilaasbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga awlaada ku dara dugsiga